bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku aftaysan tahay kowda bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan kooxo hubeysan ayaa waxa ay maanta ku afduubteen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya weriyahanad cali guuleed oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala goobjooga hmeed iyo guruub iyadoo la tilmaamay kooxahan hubaysan oo ay indhaha u xiran yihiin in weriyaha ay ka afduubteen xaafadiisa oo ku taala inta u dhexaysa tire dishe iyo sidoo kale sarkuusta ama ex control wararku waxay intaasi ku darayaan in kooxahan aan heybtooda la garanaynin weriyaha ay ka afduubteen ama ay ku afduubteen halkaasi xilli uu kusoo jeeday goobtiisa shaqo waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in muddooyinkii lasoo dhaafay uu weriyaha helayay hanjabaadyo dhowr ah oo kaga imaanayay kooxa aan la garanaynin kuwaasoo ugu cadajuglooynayay haddii aan u joojin howlaha uu ku jiro uu la kulmi doono dhibaatooyin hanad cali guuleed ayaa ahaa madaxa hay-ad lagu magacaabo media of aid oo iyadu u samaynaysay burmed tabarucaad ah dadka tabaalaysan ee gaajada iyo haraadka ay ku haysaan duleedka magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafayna hanad waxa uu ku howlanaa asiga iyo tiim la shaqaynayay samatabbixinta dadka dhibaataysan ee soo gaarayay duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo abaaro kaga soo cararay goobihii dalka ay kaga noolaayeen ilaa iyo haatan lama oga halka hanad ay la aadeen dadka ama kooxahan hubaysan ee ayagu saaki ka afduubtay duleedka magaalada muqdisho waxaana madaxda iyo maamulka goobjoog ay sheegeen in aysan ka hadli karin arrinta maadaama aysan xaqiijin karin waxa afduubtay hanad inay yihiin dowlad ama ururka al-shabaab midna wixii wararee kusoo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awooda lalaga helo wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoosena waxa ay tilmaamayaan in kolanyo ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom ay la kulmeen qaraxyo hareeraha waddada la dhigay kuwaasi oo laba gaaraya waxaana la tilmaamay mid ka mid ah inuu hareeray kolonyada gaadiida la tilmaamay inay la socdeen ciidamada amisom oo ahaa nuuca xamuulka kaasi oo ku sii jeeday sida wararku ay sheegayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gaadiidkan oo la tilmaamay in meelka xagga meel duleedka kaga beegan degmada afgooya lagu helay ayaa tilmaamaya in burbur xoogan uu soo gaaray mid ka mid ah waxaana wararkii ugu dambeeyay deegaanadaasi aan ka helayn ay tilmaamayaan in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda ay halkaa gaareen kuwaasoo ayagu ujeedkooda u yahay sida wararku ay sheegayaan in ay howlgallo ka sameeyaan halka kuwaasoo lagu bacsanayo kooxaha inta badan dhibaatooyinka falalka amni darrada ah ka geysta qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose shabeellaha hoose intiisa badan haatan waxaa weli ka arrimaynaya dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kuwaasoo mararka qaar weeraro fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay ku leeyihiin gudaha gobolka shabeellaha hoose weli wax wara kama soo bixin maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale taliska ciidanka midowda afrika ee amisom ee ku aadan weeraradan maanta lagu qaaday gaadiidkooda oo marayay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen wasaaradda maaliyadda soomaaliya mas-uuliyiintii hore iyo kuwa cusub ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo munaasabadda uu ka qaybgalay ra-iisul wasaare xasan cali keyre iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale munaasabadan oo ay ka hadleen mas-uuliyiintii hore iyo kuwa haatan xilka la wareegaya ayaa waxay intooda badani sheegeen in wasaaradda ay ku shaqaysay xilli adag qaybo kala duwan oo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho iyadoo ugu dambeynna yeelatay guri ay wasaaraddu leedahay waxaana gebi ahaanba la tilmaamay wasaaradan inay tahay midda keliya ee dowladda federaalk wasaaradaheeda ka dhisan waxaana maamulkii hore ay ku bogaadiyeen maamulka cusub inuu la jaan qaado wakhtiga cusub iyo inuu ka faa'iidaysto shaqaalaha dhiifoon ee wasaaraddaasi horey kaga soo shaqeeyey fargeeti oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ayaa ku dardaarmay wasiirka cusub in uu howsha halkeedii kasii wado lana shaqeeyo qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda oo u tilmaamay inay yihiin shakhsiyaad u diyaarsan howlahooda shaqo waxauna ugu mahad celiyey shaqaalaha wasaaradda maaliyadda shaqooyinkai adkaay ay la soo qabteen wasiirkii hore dhinaca kalena wasiirka wasaaradaasi dhowaan loo magacaabay ayaa ka hadlay arrinta ku aadan xilkan oo u tilmaamay inuu yahay mid aad u culus waxauna sidoo kale sheegay ama ballan qaaday inuu si aad ah ula shaqay doono shaqaalaha sidoo kalena waxa uu tilmaamay in uu si dhab ah ugu shaqayn doono wasaaradda muddada uu xilkeeda hayo ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa sidoo kale goobta ka hadlay asigoo ku bogaadiyey wasaaraddan cusub wasiirka cusub ee wasaaraddan inuu si aad ah ula shaqeeyo shaqaalaha lamid yimaado howlkarnimo iyo sidoo kale la xisaabtan dhab ah uuna tilmaamay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hore ay u ballan qaadeen in ay jiri doonto la xisaabtan dhab ah taas uu ku macneeyey in si qad dhab ah loo wada xisaabtami doono shaqooyinkana ay la yihiin kuwo loo hayo bulshada soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in shaqaale walba u shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya uu heli doono xaqii ama xuquuqdii uu lahaa asigana looga baahan yahay xuquuq shaqo inuu la yimaado wasaarado dhowr ah ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan inay ka dhacdo xil wareejintooda gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo loogu baaqay muddo kooban in wasaaradaha xilalka ay ugu wareejiyaan wasiirada cusub ee loo magacaabay xilalkaasi kuwaasoo dhowaan codka kalsoonida ka helay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya maxkamad ku taalla dalka maraykanka ah ayaa la sheegayaa in xukunno ay ku riday haween soomaaliyeed kuwaasoo lagu eedeeyey in lacago ay u ururinayeen kooxda al-shabaab labadan haween oo lagu kala magacaabo muno cusmaan jaamac oo lix iyo soddon jir ah iyo sidoo kale hindo cusmaan dhirane oo afartan iyo lix jir ah lagu soo oogay dacwad ah in ay qadka internetka lacago ugu ururinayeen kooxda al-shabaab munaaya waxaa lagu xukumay laba iyo toban sano oo xabsi ah halka hindo cusmaan lagu xukumay kow iyo toban sano oo xabsi ah sida uu sheegay xeer ilaaliyaha maxkamadda dumarkan ayaa ayaase diidin in ay dhaqaan kooxda al-shabaab kana ururinayna internetka kuwaasuu sameeyey qol lagu sheekaysto si al-shabaab loogu ururiyo lacaga lagu taageerayo siri xeer ilaaliyaha qareynta difaacayay muno cusmaan iyo sidoo kale hinda ayaa sheegay in lacagaha ay u direen dad ku nool soomaaliya oo aan ahayn al-shabaab mana aha markii ugu horreysay ee maxkamad ku taalla maraykanka ay ku xukunto ama xukunno ku riddo haween lagu eedeynayo in ay lacago u ururinayeen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta geeska afrika warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo raadiyo wardheer waa naga inta anigoo saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinayay tan iyo inta aan ku kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh